wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka degtay robab xoogan iyo fatahaado laga cabsi qabo inay saameeyaan qaar ka mid ah deegaanada xebaha xiga ee jubbaland agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda mudane cabdiqani axmed jaamac oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay saadaasha cimilada inay muujinayso robab culus oo la filayo inay ka da-aan deegaanada jubbaland qaarkood agaasimaha ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in bulshada iyo hay-adaha gurmadka deg dega ah ay fijignaadaan loona diyaar garoobo xaaladaha deg dega ah ee ka dhalan kara roobabka labiyo labaatanka bisha sagaalaad ama sebtembar labada kun labaatan iyo shanta oo ku beegan maalinta isniinta ah ee nagu soo socota waxa aanu ka digaynaa haddaan nahay wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ee jubbaland fatahaad aanu ka cabsi qabno inay ku dhufato degmada badhaadhe islamarkaana ay geysato waxyeelo ay u geysato deegaanka waxaan markaa haddii ay dhacdo oo roobabka la filayo oo xoogani ay ka da-aan deegaanada aanu magacawnay ee carabku dhufanay waxaanu ikeen aanu number one ka digaynaa in daadadka xoogan ee aanu badhaadha uga cabsi qabno in ay dadku ka digtoonaadaan meelaha biyo galeennada ama biyo degeenka ah oo tusaalahaan waxaa jirta dhul la yaqaano oo deegaan iken biyuhu ay isugu yimaadaan islamarkaana mar walba khatar ugu jiraa in biyuhu ay si fudud ku yimaadaan oo ay wax halakeeyaan sidoo kale waxaanu ka digaynaa wadooyinka biyuhu maraan in maaratay intaa waktigu uu socdo roobabka iyo fataxaaduhu socdaan transportationka la hakiyo ama la yareeyo oo aan lagu dhiiranin in laga gudbo dadkuna ay noqdaan kuwo ka warqaba sababtoo ah haddii aad wixii ka warqabto waxaad samayn kartaa inaad ka digtoonaato marka wasaaraddu saas insha allah idinku idin faraysaa inaad maaratay aad tallaabooyinka qaadaan oo aad ka fogaataan dhammaan meel kasta oo aad isleedihiin khatar baa ka iman karta inta roobabkaas socdaan sida tugaga ama waxaa loo yaqaano dooxooyinka inaad ka fogaataan islamarkaana aad aada maaragtay qalab gargaar iyo waxyaabo muhiimka aad diyaarsataan oo maaragtay roobka roobka loogu talagalay iyo fatahaadaha iska ilaalisaan inaad safaro gashaan khaasatan habeenkii oo kale inaydan safar gelin waxyaabahaas oo dhan ayaa laydinka magaranaysa codsanaya inaad tallaabo aada qaadaan